suuqyada lagu iibiyo xoolaha ee magaalada Beledweyne ayaa laga dareemayaa sare u kac ballaaran oo ku yimid qiimaha la iibiyo xoolaha. Xoolaha sare u kaca ku yimaadeen ayaa waxaa ka mid ah orgida oo la iibin jiray soddon iyo shan balse hadda ka maraya suuqyada magaalada Beledweyne boqol iyo konton ilaa boqol sidoo kale dibida ayaa iyadana la iibin jiray laba boqol iyo konton ilaa saddex boqol oo doolar balse hadda maraya shan boqol oo doolar. Sare u kacan ayaa sababay bilaabashada dhoofinta xoolaha ee loo dhoofinayo wadamada Carabta oo laga bilaabay magaaladaasi Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan iyadoo loo diyaarinayo Ciidul Carafa. Qaar ka mid ah dalaalleyda suuqa xoolaha ee magaalada Beledweyne ayaa ka warbixiyay sare u kacan ku yimid qiimaha la iibiyo xoolaha.
hiilay xoolihii ee waxaana sababay in xoolihii ee qiimahooda kor u kacaan waxaana sababay ama sabab u ah ee xoolihii oo la dhoofinayo marka xoolihii waa ay sare u kac ayay keeneen ee orgadii oo kale la gada jiray toddobaatan doolar afartan doolar hadda waxaa la gadayaa boqol iyo konton doolar ilaa iyo boqol iyo soddon doolar ee dibidii oo kale ee ayagoo la gadan jiray laba boqol iyo konton hadda waxaa la gadayaa saddex boqol ilaa iyo shan boqol ayay tageen ama afar boqol ee afar afar boqol iyo konton ee sababtaasna waa dibidii iyo orgidii iyo xoolihii qaybahooda kala duwan oo loo dhoofinayo wadamada carbeed ee sida sacuudiga iyo qaybahooda kala duwan ee waxaana taas idana sabab u sii ah in ay isku sii diyaarinayeen dadka ciidul carafa ee marka xoolaha sar u kacaas ku yimaado waxyaalahaas ayaa sababay labadan beri waxaa jiro isbedelo oo ka dhacay dhanka xoolaha waxaa sababay in magaalada oo laga dhoofiyo xoolaha oo loo dhoofiyo dhanka carabta ee meelahaas loo dhoofiyo qiimaha isbedel weyn ayaa ka jiro hadda waxay marayaan aan urgida boqol iyo konton ilaa iyo boqol iyo soddon qiimihii horena waxay ahayd waxay ahayd afartan ilaa iyo toddobaatan Sare u kacan ku yimid qiimaha la iibiyo xoolaha nool ee suuqyada magaalada Beledweyne ayaa waxaa ka faa'iideysanaya ganacsatada iibisa xoolaha ee ku nool magaalada Beledweyne